kulan dood wadaag ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo waxaana looga hadlayay ka qaybgalka siyaasadda haweenka soomaaliyeed kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay qaar kamida ururada bulshada rayidka sida haweenka odayaasha dhaqanka xildhibaano iyo marti sharaf kale xildhibaanad ifraax maxamed nooleeye xoghayaha guddiga haweenka golaha shacabka ayaa ka warantay ahmiyadda kulankan safarkan u nimid jubbaland wuxuu daarnaa xoojinta iyo xaqiijinta koruqaadida haweenka ka qaybgalkooda siyaasadda sidaad la wada socoteen ama miidiyaha kala socoteen dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dib u eegis baa lagu sameynayey waxaa jiro qodob lagu soo kordhiyey oo lagu xoojinayo ka qaybgalista haweenka siyaasadda kuwa la magacaabo iyo kuwa lasoo doortaba waxaa ilaahay mahadiiya inay markii u horeysay dhacday in dastuurka lagu soo daro qodob ah in xeerar ay kasoo bixi doonaan koruqaadista ka qaybgalka siyaasadda haweenka soomaaliyeed maadaama ay bulshadu ka kooban tahay rag iyo dumar qaar ka mida marti sharaftii kasoo qayb gashay kulanka ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in haweenka laga qaybgeliyo siyaasadda dalka annagoo hadda waxaan ku faanaynaa dowlad goboleedka jubbaland haddaan weliba odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha haddaan nahay sanad walba waxbaan ku darraa waan curanaa laba ku dar saddex ku dar war gabdhihii maxaa dhiman hadda gabdhaha annaguna hadday idiin sheegeenna waa khayr hadday idiin sheegoyn annagaa sheegayn marka hooyo xaggee lagaga tegi adduunka haddaad marto wadada hor wadamada hormaray oo dhan meelaha muhiimkaa ee dhaqaaluhu ka socdo ee horumar ka socdo gabdhaha u badan shaqaalaha ayaga u badan iyo madaxnimadaba xaqiiqatan marka laga hadlaayo qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka muddo badanaan ku raagnay inaan dhahno boqolkiiba soddon soddon waxaan jeclaan lahaa in bal in laga gudbo tire intaas ka badan sanadaha soo socda laga doodo sidii loo heli lahaa matalaada dumarka meel walba ay ku jiraan waxaan aaminsannahay inay yihiin dad howlaha masiiriga ah wax badan ka keeno kana naxariis badan ragga oo siyaasadda iyo surbursi maalmaha ku mashquulay kulanka ayaa door muhiima ka qaadan doona in haweenka ay ku dhiiradaan inay ka qayb galaan siyaasadda dalka